bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahayo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal qodobada xiisaha badan ee saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo sheegay in galmudug ay ka go'an tahay xoraynta deegaanada al-shabaabku ay ka haystaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan kiisaska coronafirus waa kiisas cusub oo coronavirus oo laga helay deegaanada maamulka puntland qodobada kale ee dhegaystayaal barnaamijka saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo wafdu uu hogaaminayo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay tagaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaas oo qabanqaabada soo dhoweyntooda ka socoto waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan dagaal beeleed khasaare geystay oo ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo maamulka dowla deegaanka oo sheegay inay ku baxayaan islamarkaana kala dhex gelayaan beelahaasi walalaha ciidamada dowladda soomaaliyana waxay ku dhawaaqeen howlgal ka dhana al-shabaab oo laga fulin doono deegaanada shabeellada dhexe iyo hiiraan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan dowladda turkigana waxay gaadiid cusub ku wareejisay oo gaadiidka dagaalka dowladda soomaaliya haddaba arrimo la xidhiidha gaadiidkaasi lagu wareejiyey ciidamada dowladda soomaaliya ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal ku maqli doontaan qodobadaasi waxay nagu soo kordha intaan barnaamij ku guda jirno qeybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan oo saaka xiise gaara leh gebagabadana waxaad dhegeysan doontaan saaxiibayaal dhegeystayaal waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan haddii allaha ugu dal raalli ka noqdo kusoo dhowaada mar kale barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada waa hagaag soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan cadaada aad naga dhegeysanaysaan halka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir megahertis dhegeystayaal dunida oo dhanna waxaad nagala socotaan bartaan ku leenna internetka w w dot radio cadaada dot com aanu ku bilaabanay kiisas cusub ah oo xanuunka koronaviruska ayaa lagu soo warramayaa in laga helay deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa shaacisay dad cusub oo laga helay cudurka halista covid nteen iyadoo cudurkaas uu yahay mid ka sii yaraanaya ama ku sii yaraanaya dalkeena soomaaliya warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka puntland ayaa waxay ku sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka ay ama laga baaray boqol toban iyo lix qof islamarkaana laga helay afar ka mid a dadkaasi kadibna baaritaan lagu sameeyey ama kadib baaritaan lagu sameeyey dadka laga helay cudurka covid nteen ayaa waxaa da-dooda u dhaxaysaa saddex sano jir ilaa konton iyo kow sano jir waxaana saddex ka mid dadkaasi ay ku sugan yihiin magaalada garowe xarunta gobolka nugaal halka qofka kalena uu ku joogo magaalada boosaaso sidoo kale warbixinta wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in cudurka ay ka bogsadeen saddex qof oo ka mid aha dadkii horey cudurka ugu dhacay waxaana haatan xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan tirada guud ee dadka xanuunka laga helay deegaanada dowlad goboleedka puntland ee shaybaarku xaqiijiyey ayaa hadda gaaraya afar boqol iyo saddex qof waxaana u dhintay sagaal qof iyadoo ay ka bogsadeen laba boqol iyo toddoba qof waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa qeybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana ciidamada danab ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal ka dhan al-shabaab oo laga samayn doono deegaanada hirshabeelle gaar ahaana gobollada hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe taliska kumaandoosta xoogga dalka soomaaliya ee danab ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamada kumaandooska ah ee maalin ka hortegay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee kumaandoosta xoogga dalka gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada danab ay saldhig ka samaysteen magaalada jowhar ayna ugu talagaleen in lagu dardargeliyo howlgallada lagu xoreynayo al-shabaab gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan ciidanka kumaandoosta waxay xarumo ku leeyihiin jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug haddana hirshabeelle ayay ka samaysteen waxaana dhowaan dalka oo dhan ay ka xoreyn doonaan al-shabaab dhibaatada ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi taliya ismaaciil taliyaha ayaa xuseen ciidamka danab ay howlgal ka fuliyeen inta u dhexaysa jowhar iyo muqdisho halkaasoo dhibaato ay ku qabeen shacabka iyo gaadiidka labada dhinac iskaga kala goosha wuxuuna intaa ku daray in ciidamada halkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab guud ahaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolkada waa gobollada dalka ayaa waxa ay wadaan howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo haatan ciidanku ay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan markaana galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay ka go-an tahay xoreynta deegaano waa deegaanada shabaabka ka haystaan sida uu sheegay madaxweynaha galmudug munaasabad ballaaran oo xalay lagu taageerayay mirihii ka soo baxay shirka dhuusamareeb saddex ayaa xalay lagu qabtay fagaaraha shirkale ee magaalada dhuusamareeb munaasabadda ayaa waxaa soo agaasimay maamulka caasimadda iyadoona ay ka soo qaybgaleen madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdikaariye gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka galmudug maxamed nuur gacal iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha galmudug oo munaasabadda ka jeediyey khudbad ayaa sheegay in galmudug ay guul ka gaartay shirkii dhuusamareeb saddex oo ay ka soo baxeen qodobo ku aadan hannaanka doorashooyinka dalka qorqor ayaa sidoo kale tilmaamay in galmudug ay qaadi doonaan howlgal weyn oo al-shabaab looga saari doono degmooyinka weli ay gacanta ku hayaan ee ku yaala galgaduud iyo mudug waxaana xusid mudan in hadalkan madaxweynaha uu ku soo beegmay xilli shalay uu soo xiray ama ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya militariga galmudug u soo xiray tababar uga socday magaalada dhuusamareeb haddaba xilli madaxweynaha uu la hadlayay ciidamada ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa
waa ciidan galmudug meel gaara ugu qoran ciidankan waa ciidankii daraawiishta galmudug xarayntiisa laga bilaabay kana gaadhay guul galabta noo muuqata oo u tababartay si dhammaystiran dad baa markay tababarka galaan meel dhexe wax uga kala lumaan tababarka dhammaysan waaya adkaysan waaya waxaad marteen tijaabadii ugu sarraysay oo ciidanka daraawiishta galmudug ay maraan waa furihii ugu horreeyey oo tababar lagu bilaabay ee daraawiishta galmudug lagu bilaabay kana lib keenay ayagoo tiradoodiiya oon cidna ka bixin meel aadin sida wasiirku sheegana xitaa aan fasax qaadan waxaad noo tihiin iyo ku dayasho dhammaan ciidamada galmudug ayaa u tihi annagana taxgelintiinna aad mudan tihiin ayaan idin siinayna haddii laa yidhahdo waxaan hubnaa oo kale cadowga la dagaalankiisa iyo ka hortagga dembiyada inaad si gaar ah ugu dhiiran tihiin si gaarana uga duwan tihiin dadka maxaa yeele niman waxaad tihiin soo arkay dhib soo maray wax u kala soocan yihiin shaqabarad aan ahayn dagaalka iyo cadowga la dagaalankiisa aan aysan u ahayn barasho u ahayn geesiyaal hoollata soo tijaabiyey sidaas darteed waxaad bilow u tihiin xoraynta ka xoraynta cadowga galmudug sida wasiir fiki sheegay waa la hubaa meesha aad aadaan kontonkiinan inaad ka howl badan tihiin ugana xoog badan tihiin shan boqol oo intaad soo marteen aan soo marin waxaanba galmudug u baahneed dadkii yaqaanay iska cadowga iyo sida laysaga qabto in la howlgeliye mar walba ciidan cusub oo tijaabaah dhallinyaro lagu tijaabiyo waa uga horaysaan waana uga aqoon badan tihiin waana iga kalsooni badan nahay waxaan rabnaa sida aad tababarkiina uga soo baxdeen ood u qaadateen tababar wakhti adag bilow ah cidda idinkaga horrayn galmudug aad u bilowdeen si aad u qaadateen inaad dagaalanka cadowga iyo adkaysiga iyo dishibliinkan u qaataan
kaasi waxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo isagu la dardaarmayay ciidamo tababar loo soo xiray aan dib ugu noqda dhegeystayaal xafladii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug xubnaha halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal waxaana gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo isagu ka hadlayay arrimahaasi ama xafladaasi hadalladiisi ka mid ahaa
labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya labada gole ee dowlad goboleedka galmudug ee wasiirada iyo xildhibaanada guddoomiyaha caasimadda iyo maamulkiisa sharafta leh dhallinyarada iyo gabdhaha iyo marti sharafka bahda saxaafadda bahda suugaanta iyo bahda ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ciidamada qalabka sida iyo ammaanka dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka ka soo qayb galay munaasabadan iyo xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, mar haddii abwaan burci iyo intii ka horeysay ee aftahanada ahay ee suugaanta ku cabiray ee hadal hadduu siyaasi noqo lahay iyo hadduu murti noqo lahayba na yidhi ee taardhuleed iyo tiimkii ka horreeyey iyo intii ka dambaysaba ay isla qireen igana dambeeyo madaxweyne qoorqoor waxaan filayaa hadal ii haray ama ii yaalla ma jiro kelimadaynina waxaa noo dhihi doonaa madaxweynaha hadduu alla yidhaahdo waxaan rabaa laba dardaaran keliya midna waxaa weeyaan man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah lain shakartum laasiidannakum inaan isku shukrinno isu mahad celinno ayadoo noogu horeeyo madaxweynaha oo nagu hoggaamiyey guulihii lixdii bilood ee la soo dhaafay ee maamulku noo jiray aan gaarnay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug eh, maxamed eh, waa ah- waa madaxwe- waa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacalo isagu ka hadlayay xafladaasi xalay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug madaxweynaha galmudug ayaa intaas kadib isagana goobta ka hadlay inayaa dhammaan dowladda iyo shacab weynaha reer galmudug meel ay joogaanba waxaan rabaa in halkan runtii aan ka xuso caaway shirarkii taariikhiga ahaa ee lagu qabtay caasimadda galmudug oo dhusamareeb one dhusamareeb two dhusamareeb three kusoo dhammaaday inaan idhaahdo reer galmudug meelaad joogtaanba waa idinkaga mahad celinaynaa sidaad u qayb qaadateen guddoomiyaha baarlamaanka caawarka la jooga madaxweyne ku-xigeenkoo naga maqan guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada baarlamaanka odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta dhallinyaradii waxaan hilmaamay halkaa runtii aad iyo aad aan ka xusaa si gaara mudan maamulka caasimadda oo iyagoo hogaaminaya shacabweynihii caasimadda martiqaad sharaf leh soo dhoweyn sharfan ku soo dhoweeyey martidii ama walaalihii soomaaliyeed madaxdii qaranka ee halkaa isugu timid waxay ahayd soo dhoweyn aan loo kala harin soo dhoweyn aan reer galmudug waxba la harin dadaalkii ugu dambeeyey la baxshay aan leenahay dadka soomaaliyeed meelay joogaan baa waa idin xasuustaan reer galmudugow doorkii aad cadgaysateen iyo sharaftii aad ka samayseen galmudug guud ahaan gaar ahaan caasimadda
waa hagaag saaxiib ayaa dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan isla soo gaarnay markaana magaalada dhuusamareeb siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo wafdu hogaaminaya ayaa maanta ku wajahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug socdaalka dhuusamareeb ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxaa ku helin doona xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiga wadajir iyo mas-uuliyiin kale iyagoo halkaasna u tegi doona saacadaha soo socda qoraal ka soo baxay xisbiga wadajir ayaa waxaa lagu sheegay in siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur uu kulan la qaadan doono madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda diyaargarowg ku aadan soo dhoweynta siyaasiga islamarkaana halkaasi ay ka wadaan taageerayaashii xubno kale oo ku sugan magaaladaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo mucaarad ku ah siya- ama mucaarad ku ahaa siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeda doorashadii madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor walow markii dambe labada dhinac ay wada kulmeen saaxiib yaal dhegeystayaal markaana aanu eegno dowladda turkiga ayaa gaadiid waxa ay ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga dowladda turkiga ayaa gaadiid ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo loogu talagalay inay si gaar ah u adeegsadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in labiyo toban gaari ay ku wareejiyeen soomaaliya islamarkaana gaadiidkaasi loogu talagalay loo isticmaalo safarrada dhulka ee aadka u adag xilliyada ciidanka xoogga ay samaynayaan howlgallada gaadiidkan lagu wareejiyey dowladda ayaa waxaa qayb ka ahaa heshiis waxa uu qayb ka ahaa heshiis militari iyo iskaashi dhaqaale oo labada dal waxaana la wareegay gaadiidka taliyaha ciidanka xoogga dalka gawaaridan u gaaraya labiyo toban waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo dhulka aadka u adag waxaana loo qorsheeyey guutada saddexaad ee ciidanka soomaaliya gaar ahaana gorgor kuwaasoo gobollada dalka ka wada howlgallo ay waa howlgallo ayaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda dowladda turkiga ah ayaa horey dowladda federaalk soomaaliya ugu wareejisay gaadiid kala duwan waxaana labada dowladood ka dhexeeya heshiis iskaashi oo ku salaysan dhinacyo badan waagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeya barnamijka sal soo gaarnay bal markaana kusoo dhowaada xubinta xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo aadna yaa minay xamud madaxweyne هيا madaxweynaha jamhuuriyadda markii uu arkay baahida loo qabo in la buuxiyo xilka ra'iisul wasaare ee soomaaliya هيا markii madaxweynuhu arkay qodobada dastuuriga ah ee faraya inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub Aye.
markii madaxweynuhu garowsaday baahida loo qabo xukuumad dhammaystirta howlaha dowladda ee socda هيا markii madaxweynuhu la tashi la sameeyey dadkii ay qusayso هيا madaxweynuhu markuu ku qancay kartida aqoonta khibradda iyo wadaninimada mudanaha la magacaabayo هيا wuxuu go'aansaday in xilka ra'iisul wasaaraha soomaaliya uu magacaabo mudane dib baan ka soo sheegaynaa qaaluu innaa lilah arro aawe warkaadnaa soo wadayne war aaneela masalada geegdhongni mashguuliyaasi mogda kadaanfarigla ibahaytay war ninkaynuu twitterka madaxweynaha akhrinaya u malaynayay muxuu noo lugay lugtisa baxde aryaxaad hungurinyuqnyuqa noo gele wixi jira ma sheegtido war ninku dikareetada wadiin akhriyey magacii unbaa dhimana maa sugtaan waxaan la heleyna huunfeya ku halaada naga dhaafa warkiisa warna miyaw lankun warasiin sheegaysan basali ugu haytan ma markii lu guuraa owlaada maylika geeda geliyey geedagaas dheera degaan iya kaaska dambeeya dheera degaan iya kaasa degaan iya yal eratiilaysiin wadowsana madeeyow ununku ilmageedka muuqdaa lagu geedigelshahaan u naqaan war waxaan maqli jiray wax la waaye geelow ninkii waalan buu duda war ra'iisul wasaarihii hore dib twitter lagu magacaabay midka soo socdo tigtog lagu magacaabaya suga war soomaalidu waxay tidhaahdaa wax raagaara kuma sama gaboosa weliba waxaa lagu sii daraa dumarkana uma roona araada mahmaahyadaas mid kalea ka soo hor jeeda waxayna tahay degdegsiima door ma dhasho warna miyo anan too kale goradawasiin sheege fudaad foodma ee wal ere war waxaa kaloo la yidhi wixii raagaa qeyr ku jira waxaa kaloo la yidhi fadhi iyo fuud iyo cibeed laysla waa war wali kale la eray ciigii waa ka barya ninkii cunay baa ka liita waxaa kaloo la yidhi waxaanad hurayn horaa loo yeelaa war waxaa kaloo la yidhi hubsiima halaa la siistaa waxaa kaloo la yidhi nimay halu ka maqan tahay haan gorofahow gacanta geliyaa war wali kale la eray kushkishabsi walaayay ka jar habahoho war waxaa kaloo la yidhi war jiraaba cakaarow iman war nimaye waxaa la yidhi degdeg dhicisaa eeday waxaa kaloo la yidhi taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa marka madaxweynuhu shakhsi xilkaas weyn qaada oo fakarkiisa iyo mabaadi'diisa fulin kara ayuu raadinayaa marka soomaalidana shakhsi dulqaad leh oo daacada oo wadaniya oo danta gaara inta iska dhiga danta guud fulinaya waa ku yarya marka inuu raadiyo wakhti ku qaadato waa ku khasban yahay annamiyow madawiinaga iidhisahanya sababto oo eh geedkii fudeedlika kora fudeeda langadegee waa la ere war waxaa la yidhi madaxweynuhu asagaa israadinaya wuxuuna rabaa asagoo kale inuu xilka u dhiibo war madaxweynuhu hadduu raadinayo isaga oo kale labada xilba ma isku haayo ardadku waa kalamaane madaxweynaha ma oga miyaa aryaadhaha allah u naxariistay cabdulla raage hadda ka hor wuxuu yidhi is-aqaani waaye waxaan ahay hallaan sheege
war nimayahow soomaalidu waa nasiib badan tahay haddiiba madaxweynihii ilaa hadda raadinayo qof sidiisa u wanaagsan haaho waxaa la yidhi waa dhibkaasnimaad dhagarto dhabbay kaaga soo dhacay hee war ilaa hadda adinkaa akhriyaa muddadiina way iska dhowdahay twitterka ama ra'iisul wasaare lagu hayaa arooda aniga waxaan maqli jiri kan miyaa kaas miyaa kee waaye kursigan war aniguna waxaan maqli jiray haddaa halkaynu joognaa ma hilinba ma hiigsana ma dhulkii hoosa waaban heeda daabe gaboosow aniguba waxaan maqli jira imay may may may may may may maxaa i daaray moogi waase joogi aniina may baa dheegan jiray namada daali daali namaa weeli weeli maxaa ku daare mooyi miyaad i moog tahay maya madeeyo waxaad ka tagta mid quraho kula mida ma ogi indhadhigaana may maqale warwarka aad la waalatan intad naga daysiin naga dhagaystaan digratada idiin wada akhrinne madaxweynuhu wuxuu ka codsanayaa mudanayaasha baarlamaanka inay si degdega mudanaha la magacaabay kalsoonida ku siiyaan maadaama howl culisi u taallo mudanaha la magacaabayna waxaa la farayaa inuu dardargeliyo shaqada qaranka adhiyaa maantoo dhan mudanaad ku jirtaahe magaciisa bal sheeg dibaan ka soo sheegayna ha ka hor dhicina warnamiya mudan ahlan kun sheego anamayba ka alay hawatul hawaa haw baharkayaala waa soo baxay buurtafuula waa soo degay warnimaya war ma haysiine donald trump walaashii ka weyn ayaa hadashay ilhaan aninkoo anaanadee waa ertay donald trump hadday ka weyn tahay sawcad juusad maaha arooda cajiisa haddii tahay qurbac qalatoy maahino artaasu calool ku daarweyna minay qurbac dhan qale hayso warwarka naga sugo hanaala waalinine donald trump walaashii ka weyn oo maariya trump la yidhaah waxay tiri dadka maraykanku way qaldanayaan markii trump ay doorteen sababtoona anigaa trump idinka aqaan oo walaashiis ah umana qalmin xilka loo dhiibay dhaqankiisuna ma istaahla madaxweyne inuu ka noqdo maraykanka marka waxaa uga degaya dadka maraykanka inaysan mar labaad dooran trump war madaxweyne farmaajo walaashii ka yar oo la yidhaahdo idil farmaajo hadda ka hor sidaas oo kale u hadashay arooda ma waxay tidhi xisweynaa u xirnaa jiri markas yaraa aryaadhaha waxaa hore loo yidhi ow ma fiicna fiita kaa buugto lagaa feerayaa fiid gaashow ma fiicna fiita kaa buugto lagaa feerayaa fiid gaashow haye wareedhaha war ma haysaane madaxweynihii jubbaland axmed madoobe garow uu dig ka yidhi baa la yidhi waxaana soo dhoweeyey madaxweynihii puntland deli waxaana la sheegay inay ka wada hadlayaan shirkii dhuusamareeb iyo wixii ka soo baxay waxaa kaloo la sheegay inay go'aan ka qaada doonaan marka ma aqbali doonaan mase waa diidi doonaan waranamay baa kii limooday lamadaas madwiiniyo oo ka heesayaan ma raacnaa ma diidnaa ma qaada'aynaa sidee baan waxyeelnaa war aniga waxay la tahay inay dhihi doonaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusumareeb qaar waa macquul qaarna waxaan qabnaa in wax laga bedelo qaarna waxaan qabnaa in layska tuuro wadahadalna diyaaraan u nahay sababtaan sidaas u leeyahay waxay tahay safaaradda maraykanka waa tii tiri qaswadayaalaan u aqoonsanaynaa marka xaaladda inay isku sii fogeeyaan mar rabaanaan u malaynaa wariya safaaradda maraykanka boolaris waardi maqas wadayaalu ma erna aryaadhaha idinkoo dhisdaalin waxaa la yidhi ow maja'aabeesa meel kaaley umuulax muulax leeyihiin maja'aabeesa meel kaaley umuulax muulax leeyihiin maahino war madaxweyne deni wixii au diido axmed madoobe inuu ku raacayaa ku qasbay deegaankooduna iskuma dhowee maxay tahay danta ka dhaxaysa warwar mooshiidi reer awleenga leere aryaadhaha hadda ka hore hanuuniya wuxuu yidhi dantuu ceebba malahe dadkunba isku nacaye war hanuuniya wuxuu kaloo yidhi xamaree heshiiha lagula heshiiye war maamul goboleedyada danahaan la ogeyn ayaa ka dhexeeya shaloo u dambaysay nin iska casil xeer ilaaliyaha hirshabeelle ayaa isla shal loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug arooda hore waxaa loo yidhi kanaa dantey eh kaasaa dantey eh kanaa dantey ma taalo war maxkamadda galmudug maahan midda lagu xukumay shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee waa maxkamadda gobolka banaadir waxaana la yidhi sagaalkii qof shanna waa la sii daayey afarna waa la xukumay garsooraha xukunkooda ku dhawaaqana wuxuu yidhi waxaa lagu helay xatooyo xoolo dadweyne kelmaddaasoo ay aniga iigu dambaysay xilligii dowladdii kacaanka war qofkii ugu horreeya dowladda ka tirsan aan maqla maxkamadaha xukuntay oo musuq lagu eedeeya ayay ahayn raggaani war maskiin baa miseko la fuulo leh baa la yidhi kuwana waagaasimayaal hoose meeya dadkii waaweyn doonaynaa war dowladdan maskiinka adagaa la yidhahdaa weligeed wax agaasimo ka badan musuq laguma eleen ogeysiis ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan beelaha aan buuxi karin tirada ergada saddex boqol iyo kow in dad badan loo hayo hadday jabka gacanta geliyaan war beeshaan intaas heli karin see xildhibaan ku rabtaa waryaa soomaalidu waa reer guuraa waana kala maqan yihiin hal goobna beel xaadirku ihi ma jirto ow musuqya maasuuqa jire hay tegayso ma taqaan musuqya maasuuqa socde mahay tegayso ma taqaan war waxaa la yidhi madax iyaga oo muddo dheer bulshada ka maqnaan jirto muraad iyo dan iyo mabaadii cid kale inay meel marshaan maalin iyo habeen ku mashquulsan baa hadba hadal mutuxan nuxurkana ka maran maatada aradan ku sii mihinaye adaa muhindisow mirta dhexe kacoo murti iyo tix iyo mawjada xigmada dhex muquuraye maxaad odhan lahayd sidii guri madooboo nalkii laga madoobeeyey ama meel madooboo dhammaan wada madoobaatay ama weel madooboo qadiid lagu madoobeeyey walle madax madoobay aniga ima madoobaysid anse moogi anigoo aqligu iga madoobaade
waddani maxay kula tahay halka soomaaliya
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubinta saaxiibada kalamaan ayaa u dambeysay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo saaka anigoo sharmaarka idila socodsiinayay barnaamijka waxaa soo saaristiisa iyo farsamadabaas gacan iga siinayay saaxiibkay mahad nuure inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona dhegeystayaal saaxiib waxaan iga tegayaa sidaasi nabadgelyo